horta qaabka waxa udhacan waxay ahayd shan iyo labaatanki bishii hadda aan ku jirno octoober maalin arbaca ah ciidamada inay galaan iyo inaysan gelin anigu waramahayo laakiin waxaana laga celiyey adlaabka horaana laga celiyey oo lidi ma galaysaan xafiiska arrintaas markaan weydiinana waxaa lihi taliyaha qaybta booliiska ee gobolka baay mahad ayaa amar ku bixiyey markaan weydiiyey askartii aan idhi wax warqada ah oo waaran ah ama arrintaas ku saabsan oo lagu amrayo miyaa jiro wuxuu askariga igu yiri waan weydiinay arrinta iyada ah wuxuu nagu yiri oo yidhaahdeen hadaad mar dambe weydiisaan waan idin xigayaa anigu ciidan baan watay waxa meesha joogana waa ciidan kale intuu isku dhac imaan lahaa anaa tinaag la sameeyey waxaan ku noqday gurigaan ku noqday marka iyada anoo ciidankeyga wata saasay horta isku bilowdeen
waa gartay wax sababa manii sheegay taliyaha sababka wallahi kulley waa un dadka soomaalida waa iska taqaanaa meel kastoo joogto qof walba cudur gaara ayuu qabaa ma jecli inaan mediaha ka sheego waxyaabihii gaarka aniga khilaafsana
waa tahay marka taliyaha xiriir ayaan la sameynay waa uu beeniyey wuxuuna yidhi arrintan madaxweynaha koonfur galbeed ayay ka socotaa bal ka warantaa
kale hadda cidi isaga soo amartay isagaa sheegi kara mogtahay anigu waxaan ahaa ninka xafiiskiisii la hor istaagay marka isaga ciddii soo amartay isagaa tilmaami karaa anugu ma garanayo ciddii soo amartay taas hadii sidaa isaga usheegay kolley isaga unbaa wax laga weydiinaya anugu ma garan karo
marka maxaa aad tuhumaysaa in la hor istaago xafiiskii guddoomiyaha maxkamadda sare adigoo ah in gebi ahaanba xafiiskaada hor istaag lagu sameeyo maxaad tuhmaysaa oo aada u malaynaysaa
horta tuhun ma jiro waxaa hor istaaga keenay wax iska cadoo de ani isaga aan ku wada hadalnay ahayd oo oo isna uu ii sheegay horna waa kugu sheega aan ku yidhi ma jecli inaan aan mediaha la wadaago laakin waa un waa un cudur soomaali a wada qabto waayo oo aan aan xal maanta aan aan loo haynin marka waana dhaqanka soomaalida waxaasi in hawl socotaa la hor istaago dhaqan soomaali ay leedahay waayo
waa hagaag arrintan madaxweynaha mau gudbiso makala hadasha
madaxweynaha waa ogyahay xalka waa kii melia aan ka sheegay koonfur galbeed marka la yidhaahdo waa sideed iyo toban degmo waayo annaga waxaan ka joognay gobolka baay gaar ahaan hal degmaan ka joognay oo baydhabo la yidhaahdo haddii baydhabo ay ku suurtageli weysay in aan xafiiskii maxkamadda sare uu ka shaqeeyo waxaan tegi karnaa degmooyinka kale aan tegi karnaa oo oo gobolka bokol aan tegi karnaa ama shagaallaa hoose aan tegi karnaa laakiin hadda go-aanka aan qaadanay wuxuu ahaa inaan shagaallaa hoose aan degmooyinkiisa mid kamid a aan ku hawlgalno haddii aan taageero caalami ah mid gudaha dalka iyo koonfur galbeed aan helno halkaasa insha allahu tacaala aan hawlgali doonaa
waxaa leeyahay waxaad kasoo horjeesatay madaxweynaha koonfur galbeed xilka qaadis uu ku sameeyey qaar kamid a garsoorayaasha koonfur galbeed arrin leeyahay arrintan bal maxaad ka noogu sheegi kartaa
hasee jirto warqad
waa hagaag marka hadda xafiisku wuu xiran yahay xafiiskii baydhabo aad ku shaqeynaysa
xafiiska hadda waa xiran yahay
waa garta halkee baad ku shaqeynaysaa
meel alla meeshii shabeelle hoose kamid a oo ay suurtagal tahay inaan ku shaqeyno
waa gartay mar haddii ay jirto cadaadis xoogan oo xilligan ku saaran soo macquul maaha in shabeellaha hoose haddana lagaaga daba yimaado
la gaari doona
waa hagaag marka maxaad soo jeedinaysaa ugu dambeyntii sheekh fanax
an waxaan soo jeedinayaa horta soomaalida meel kastoo joogtaba waxay og tahay oo caan ah garsoore la wareysanayo mediaha ka hadlaayo ma aha siyaasi laakiin duruufta waxay maanta keentay in wax badan oo oo aan qarsanayna muddo laba sano ah aan banaanka soo dhigno marka taas iyadaa marka waxay u baahan tahay annaga ummaddaan u adeegeynaa maaha annaga wax aan shaqan shaqo aan kasoo doonin maaha ummaddaan u adeegeynaa khaadimiin baana marka waxaa laga rabaa in dadku ay gartaan mas-uuliyiinta ay gartaan cidda ummadda wax u qabanaysa iyo cidda ummadda la goynaysa marka dowladda federaalka oo kale waa in ay la xisaabtantaa booliiska dowladda federaalka mushaaraadka ay siiso oo dhaqaalaha ay siiso ee jooga gobolada maxaan ku rahdaa baay iyo bacol iyo shabeellaha hoose siday ula shaqeeyaan hay-adaha garsoorka inay dabagal sameeyaan oy la xisaabtamaan oy ogaadaan faa-idadaas meeshay ku jirtaa midda labaad waxaa waxaa bixiya saboorti intaasoo kale ka badan bixiyaa hay-adaha united nationka waa bixiyaan marka united nationka laftigooda waa inay ogaadaan dadka ay taageeraan oo ciidamada ah oo nabadgelyo loogu talagalay ma ma gaadsiiyaan meeshii loogu talagalay dadkii la rabay inay ilaaliyaan ma ilaaliyaan ma ku saboort gareeyaan garsoorkii waxay u baahnaayeen yadalkii waxay ubaahan tahay xisaabtay u baahan tahay marka arrimahaas oo dhan haddii aan dabagal lagu sameynin ma jiri doono garsoor shaqeeya meel kastoo uu soomaaliya uu ka joogaba ama marka waxaa soo jeedinayaa in mas-uuliyad gaar ah ay ay qaado ko maxaan ku rahdaye united nationka ay qaadaan secondly ay qaadaan iswa ay qaado maxaanku dowladda federaalka arrintaas se waxay uga bedeli lahayd garsoorka koonfur galbeed oo uu shaqeyn lahaa in tallaabo degdeg a in laga qaado ayaan aan codsanaynaa cid kastoo codkeena uu gaari karo wax ka maqlaysa dadku waxay diyaar u yihiin inay shaqeeyaan dadku waxay diyaar u yihiin inay naftooda huraan waxay shaqaalahu diyaar u yihiin in ay ummadooda u adeegaan marka haddaanay helin cid soo dhaweysaa oo arrinta iyada ah ku garab siisa waxay noqonaysaa dad iska ordaayo oo danahooda aan aan iska ogeyn